haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa kan maxamed colaad xasan oo isna nala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ka digtay in xaaladii macluusha ee sannadkii labada kun kow iyo tobankii soomaaliya ku habsatay ay soo noqon karto robab yari qiimaha raashinka qutul daruuriga ah oo kor u kacay oo dadku badankood aysan awoodi karin inay iibsadaan iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo cunaqabatayn dhinaca ganacsiga iyo gargaarka ah ku haya magaalooyin laga qabsaday oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayay dowladdu sabab uga dhigaysaa digniintan dowladda ayaa sheegtay inay u qoondaysay shan boqol oo kun oo dollar si ay ugu sii bilowdo gargaarkan beesha caalamkana ka codsatay in si deg deg ah loogu soo gurmado soomaaliya si looga samata bixiyo halis bani'aadnimo oo ku soo wajahan haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaan ku eegaynaa xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya waxaana marti ku ah wasiirka beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed baafo waxaana inta uu barnaamijka socdo su-aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegeystayaasheenna wasiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aad baad umahadsan tahay adgeeya v o eda
bal marka ugu horreysa waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda bani'aadnimo ee haatan soomaaliya halka ay marayso laga yaabo dad badan inay u dhagataagayaan digniintii aad dhowaan soo soo jeediseen saad la socotaan dhammaantiin waa xilligii guga oo badiba bilowda bisha april sanadka kan dib ayuu uga dhacay taasina waxay dhalisay meelo badan in jiilaadka waktigiisa uu dheeraado oo aada looga tabay iyo la-aanta looga tabay gaar ahaan gobolada dhexe iyo waqooyiga soomaaliya waxaa roobkii markii dambeeto daahidsiisii keentay in dalagyadii sidii la rabay aynoo bixin meelo badan meelaha qaarkoodna roob la-aantiiba ay kusii dheeraatay taas waxay dhalisay markaa in si oo aada u dhow loo raaco oo loola socdo xaaladda cuntada iyo beeraha ee dalka beeraha markaan leeyahan xoolaha ay ku jiraan waxaa halkaas kasoo baxay in xaaladda cunnada iyo qaybaha kala duwan ay aada u liidato gaar ahaan gobolada tan aanu gaarka u tilmaamayno ah edo iyo maxaan ku dhahdaa bakool iyo galguduud iyo hiiraan iyo qeyb kamida maxaan ku dhahdaa qeybo kamida labada shabeelle iyo bali laftirkooda iyada nafteeda meelo laga soo sheegayo intaas oo dhan waxay muujinayaan in xaaladda ay aada usii xumaanayso aan laga fursan doonin hadhowka dadkan in gargaar loo fidiyo marka digniinta laga reebaa iyo xukuumadda federaalka soomaaliya marka digniinta aad soo saarteen laga reebaa ma jiraan qorshooyin aad ugu tala gasheen in waxyaabaha kahortag aad samaysaan intii hadhow marka abaartu ay dhacdo ama dhibaatadu ay dhacdo caalamka la dhihi lahaa gurmud baan u baahana tallaabooyinka la qaaday haddeertaan waxay tahay horta kow in xukuumadda ay mowqif cad iska taagto xaaladda roob la-aanta dalka gudiisa ka dhacday oo ay ku dhawaaqdo in khatarta abaaraha ay aada ku jirto tan labaadna inay tahay codka inay ku biiriso midka hay-adahan caalamiga ah oo beesha caalamka ah oo maxaan ku dhahdaa loo jeedinayay bixiyaasha inay gargaarka la soo gaaraan oo ay kordhiyaan waxa ay ugu talagaleen soomaaliya saad xusuusato ilaa iyo sagaal boqol iyo soddon milyan oo dollar ayaa sanadka kan baaqa uu ahaa ay soo jeedeen hay-adaha soomaaliya ka shaqeeya waxaa ilaa hadeertaan la helay laba boqol iyo lixdan iyo toddoba milyan baa la helay oo qiyaastii ah boqolkiiba sagaal iyo labaatan intii badneyd markaa way dhiman tahay waxaan doonaynaa codkeenna inaan ku biirino markaa in aan la dhayalsan dhibaatada soomaaliya hadeertaan ka taagan oo shacbigeeda uu yani soo food saartay loona baahan yahay orodka dambeeto hadhow talagalaa meeshii laga samayn lahaa in hadeertaan inta ay gori goor tahay diyaargarowga uu hagaago wacyigana uu ku kordho qolooyinka deebixiyaasha in arrinta ay dab tahay oo meel xunna ay taagan tahay loona baahan yahay marka in hadeertaan si fiican loogu jeesto waa ku dhawaaqidda waa garabsiinta codka maxaan ku dhahdaa hay-adaha ka shaqeeya soomaaliya ay ku codsadeen deeqaha talabaadna waxay tahay xukuumadda in ay kusoo jeesato in ay si dhow la socoto isubedelka ka dhacaya xaaladaha gobolada iyo degmooyinka kala duwan oo iyada u qondayso miisaaniyad u qondayso oo ay degdeg wax uga hortegi karto waxala wixii lasoo sheego oo daran meelaha ay ka dhaceen inta ay macaawinadaa kalete kasoo gaarayso waxaana islamarkaasna baaq loo jeediyey dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan inta hantida leh ee ganacsatada ah ama maxaan ku dhahdaa ka qaybgeli karta deeqdaas ka qaybgeli karta qurba joogta ah iyo dadweynaha guud ahaanba ina iyagana dadkooda ay usoo gurmadaan oo ay wax u taraan wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waan usoo noqon doonaa su-aalaha xaggeeya waxaan rabaa dhegeysta inaan soo geliyo qadka ku jira oo barnaamijkan uu ka qayb qaato doonaya dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu badashood iyo dhammaan dhegeysta waa salaamay gaar ahaan wasiirka beeraha wasiir waa ku salaamaya laba su-aal baan raba inaan wasiirka weydiiyo labada su-aalood oo ah maadaama marka hore marka hore magacaaga noogu bilowdo raalliya iyo halka aad nagala soo xiriireyso walaal magacayga raalliga howen magacayga waa cali maxamed waxaan ku magac dheerahay cali khaatimo waxaan jooga north america magaalada kansas masuri wasiirka laba su-aalood baan raba inaan weydiiyo wasiirka beeraha isagoo ah wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sanad walba waxaa soo noqnoqda abaaraha soomaaliya waxaana tahay wasiirkii beeraha maxaa xukuumadda soomaaliya uga yaala ama uga qorshaysan haddaa wasaarad ahaan tihiin wasaaradda beeraha oo lafdhabartii soomaaliya ah maxaa idinka qorshaysan oo aad ka gaadheen su-aasheeda labaadna waxay tahay caalamka ama dowladaha soomaaliya daryahan xiriirka lale sida turkiga oo kale talyaaniga wadamada carabta iyo maraykanka maxaa wasaarad ahaan aad ka heshaan oo qabanqaabaha ama taakulaha wasaarad ahaan aad ku horumarin kartaan beeraha soomaaliya labadaas su-aalaad ayaan wasiirka weydiinaya
aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi naga soo wacay masuuri dalkan maraykanka wasiir waad maqlaysaa
cali aad buu umahadsan yahay waa laba su-aaladood oo aad uleh ahmiyad u leh haddaan ku hormaro midii labaad haddaan ku hormaro su-aasha labaad u weydiiyey sida aad aada uga dheregsan tihiin soomaaliya labaatankii sano lasoo dhaafayba waxaa maamulkeeda uu ka socday meel ka baxsan soomaalida ka baxsan hay-adaha gargaarkana waxa ay saldhigooda u ahaa nairobi buu ahaa qorshaha badiba meeshaasaa lagu dejiyaa ay waxaana xukuumadihii taba joog ahaa oo maxaan ku rahda la aasaasay ay weli maxaan ku rahdaa iyagana ay daga dadaal ugu jiraan inay dhisaan hay-adihii hanan lahaa maamulkaas mid walba wasaarad walbaba waajibaadkeeda hortaagan sidii ay ugudan lahayd sida haddeertaan xaalka uu yahay waxaay tahay masalan haddaan kuusoo qaado hadda baaqa sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka la jeediyo hay-adaha caalamka ay ku raadinayaan lacagtii soomaalida ay ku gargaari lahaayeen aan ku tilmaamay ilaa iyo sagaal boqol oo milyan aan ku tilmaamay waxaa fulinteeda iskale oo lagu qoray hay-adaha dawliga ahayn oo caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo hay-adaha u n ka intaas ayaa hawlahaasi mashaariicdaasi fulintooda loo xilsaaray annaga waktigan xaadirka oo la joogo waxaanu aan leenahay waxaan rabnaa cid kasta ha fulisee in wixii loogu talagalay soomaalida loogu talagalay dadka dhibaataysa loogu talagalay in la gaarsiiyo oo lagu hubsado oo barnaamijku noqdo barnaamij wax ku ool u ah dadkaa loogu talagalay midaasaana aan xooga saaraynaa talagalkeena guudna wuxuu yahay awalan inaan dhisno hay-adaha kan tabartooda wax qorsheyn iyo barnaamij fulineed inaanu dhisno taasoo ku imaaneysa in la wasaaradaha ay kusoo biiraan dad aqoon leh oo waayaaragnimo leh ha ahaadeen dad horay waayo aragnimo ulahaa oo kusoo biiray iyo tababarka gudaha ah oo la siinayo shaqaalaheeda la siinaayo ma waxaa laakiinse annaga haddeertaan aanu waajibka weyn oo aan soo dhignay wuxuu yahay waxaa la yidhaahdo dabagalka iyo qiimeynta mashruuca cid kasta oo oo ha fuliso laakiin waxaan rabnaa qorshaha horeetana inaanu wax ka ognahay oo aanu si tafaasiille aanu la soconno mashruuca waxa uu yahay waxa uu ku saabsan yahay degmada iyo gobolku ka howlgelayo cidda wax loo qabanayo intay la eg tahay kaalmada loo geysanayo inaanu qorshaha sitaan la soconno ta labaad in aanu doorkayaga uu noqdo in aanu kormeer ku sameyno oo maxaan ku rahda dabagal aanu ku sameyno wixii qorshe ahaa ee hay-adahan kala duwan ay soo gudbiyeen in sidii ay ahaad loo fuliyay in kaleeto dabcan mashruuca markuu dhammaadana su-aasha la isweydiinaya waxay tahay mashruucaasi dadkii wax ma u taray waa mida la yidhahdo qiimeynta la yidhahdo marka qiimeyntaasna inaan xog saarno wasaaradda beeraha markaad fiiriso abaaraha kan soo noqnoqonaya iyo qorshaha ay ka damacsan tahay waxaanu dhowaan aanu isla meel dhignay qorshe istaraatiijiyadeed oo loogu tagaladay saddexda sane soo socota laba kun iyo afar iyo tobanka bartamihiisa ilaa laba kun iyo toddoba iyo tobanka bartamaheeda waxaana aanu kala kaashanay dhammaan anagoo wada tashi la yeelanay beeralayda yaryar beeraley beeralayda waaweyn ganacsatada hay-adaha maxalliga ah ee maxaan ku dhahdaa maa dawliga ahayn waxaanu kaleeto wax ku darsanay aqoon-yahanada oo beeraha ka shaqeeya ama soo bartay xirfadda beeraha waxaa maalin dhaweyto aanu ama bishii horeeto aanu ku qabanay shir nairobi oo aanu ka qeyb gelinaynay hay-adaha kan caalamiga oon leenahay ma suurageli karto dalna kuma soo qabsan karo in isbarbaryaa wax lagu qabto marba meel ku bood inaan waxba ku imaanaynin oo loo baahan yahay in la fakero oo la yidhaahdo maxaa mudnaanta mudan hadeertaan marka la fiiriyo baahida dalka gudihiisa ka jirta waxaanaan isla meel dhignay saddex ujeedooyin oo waaweyn baan isla meel dhignay waxaana mid mid waxay ahayd in la dhiso tayada wasaaradda laftirkeeda oo ay noqoto wasaaradda wasaarad waajibaad ka saaran iyo culeys ka saaran kasoo bixi karto marka tayadeedaas inay inay dhisto ujeedada labaadna waxay ahayd in la xoojiyo arrimaha kan maxaan ku dhahdaa la xiriira waraabka la xiriira in in in in la in la sameeyo dayactir lagu sameeyo oo aan ka gudubno mashaariic yaryaroo maxaan ku dhahdaa far yaroo meel laga sameynaayo iyo mashruuc yaroo gaaban oo meel laga sameynayo inaan ka gudubno oo aanu fiirino guud ahaan webiga webiyadeenna webiga shabeel oo kaleeto ama kanjub oo kaleeto waxyaabaha laga qaban karo ee lagu horumarin karo markaad fiiriso muddada gaabanna aad fiiriso iyo awoodda wasaaradda ay u leedahay hadeertaan inay meelaha ay gaari karto iyo tabarteeda marka la fiiriyo waxaanu isleenahay masalan shabeellahaas oo kaleeto in xoogga la saaro oo wax loo helo oo haddii la hagaajiyo biyo xireenka la hagaajiyo haddii la hagaajiyo maxaan ku dhahdaa kanaalada waaweyn la hagaajiyo beeralayda ayagaaba iswadi karaba markaas oo beerahooda maxaan ku dhahdaa kaalmo badan oo hadeertaan waxba tarin oo ku baxda lagaga baaqsan karo mataqaana wax badan ayaga iswadi karaan laakiin waxaa jira hawlaha kan guud oo oo u baahan kaabadahan ayagana awoodooda ka weyn oo u baahan in la maalgeliyo nasiib darro ilaa iyo hadeertaan hay-adaha caalamiga waxay usoo jeedaan un waxaweye waxyaabaha yararka inay ka shaqeeyaan waxaan raadinaynaa marka annaga inaanu daboolno meesha aan loo soo jeedin iyo ahmiyadda ay leedahay aan aan garaysannahay oo aan rabno in maxaan ku dhahdaa aanu ka dhabayno waxtarka kasoo bixi arrinta ah haddii abaari dhacdo siday degdega uga soo kabsan lahaayeen abaarta soo socotana in loo diyaar garoobo oo wax soo saarka waxyaabaha la gelinaya ay noqdaan wax haddii abaari dhacdo dadka kaalmeyn kara marka barnaamijyo oo waxaa jira gobolka ka socda iyo barnaamijyo badan oo hay-adahan caalamiga ay wadaan oo ku wajahan dhinacaas ku wajahan waxaan xoojin doonaa dhinacaas haddii ilaah yidhaahdana waxaan rajeynaynaa in xaalku saan iska bedeli doono muddo saddex sanaa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa laakiin waxaan rabaa dhegeystayaal baa qadka ku jira oo barnaamijka doon inay ka qayb qaataan weli dhegeysto kale ayaanu baaqayaa dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa cabdifataax aadan qoryo kuna sugan gobolka louisiana ee dalka maraykanka wasiirka waan salaamaya iyo dhammaan bada v o eda cabdifatax kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a waa mahadsan tahay maxamed waxaan rabaa in aan salaamo wasiirka beeraha waxaan uga mahad celinaynaa shaqooyinkii uu ka qabtay gobolada shabeellooyinka meelo badan oo kamid ah maalmihii lasoo dhaafay oo aad aan uga warhaynay baahi badan ayaa dalkeena ka jirta oo xagga beeraha ku saabsan dhulkii oo kheyraar leh in uusan jirin maxaan ku dhahdaa waxyaaba badan oo ay kamid yihiin in maaragtay maalgelin iyo wax soo saarkii beeraha ay ay aad ay maarata uhooseeyo dadkin ay baahi ugu dhimanayaan gobolada dhexe iyo meelo badan oo dalka kamid ah sida baharey iyo maarata buur dhuubo ceelbuur dhulka maaragtay kheyraadka aan lahayn sida kaasoo loo baahnay in ay ka yimaadaan goboladan shabeellooyinka iyo jubbooyinka meelaha dhulka uu ka baxo raashinka ama khudaarta ama noocyada kala duwan ee cunooyinka soomaaliya marka haddii aan ku hormaro weliba shabeelle degmada afgooye waxaa u jira bulolow iyo doonweyne iyo tisxiile waraaboole doondheere godoofaar waxay u jiraan wax ka yar labaatan kilomitr mana gaarsana waraabkii marka wasiirka haddii aan su-aal ka weydiiyo dhulkaas dhibaat maaragtay u dhadhow shabeellooyinka iyo webigii oo u jiro shan kilomitr ilaa toban kilomitr yani in la maalgeliyo oo loo helo cagafyo iyo maxaan ku dhahdaa waxyaaba webiga biyaha looga soo saaro wax u qorshaysan ma jiraan wasaaradda beeraha ee soomaaliya wa wa waa mahadsantaha cabdifataax oo dalkan maraykanka naga soo wacay wasiir waad maqlaysaa
cabdifataax mahadsanid su-aashaada iyo waxaan run ahaantii baahida jirta aad u badan tahay laakiin annaga hadda mudnaanta waxaan siinaynaa waxyaabaha degdega ah oo maxaan ku dhahdaa dadkana wax u taraaya annagana kartideena iyo awooddeena ku xiran mataqaana waxaan saad xusuusato hadaad aragtay maxaan ku dhahdaa ayaan dhaweto waxaanu matooradan yaryarka aanu ka qaybinay degmada afkooye oo aanu beeraley ugu talagalnay beeraleydaas oo laisku ururiyey oo maxaan ku dhahda wadajir uga faa'iida ilaa ilaa iyo soddon maxaan ku dhahdaa makiino oo matooro oo bombooyinkaas ayaanu qaybinay oo laba boqol iyo afartan qiyaastii beeraley ay ka faa'iidi doonaan wiil yaraado meelaha dhaadheer oo ka fog maxaan ku dhahdaa ka fog webiga ka fog waxay u baahan yihiin bombooyin xoog leh ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin kanaalo cusub oo loo jeexo waxaasina waa wax maxaan ku dhahdaa u baahanaya hamaalgelin u baahanaya deeq dibadda ah maxaan ku dhahdaa inta badan nagaan ku xirannahayn hadeertaan ayaan diyaar u ahayn investment maalgelintaasito weyn inay inay inay sameeyaan laakiin waa wax suuragal ah horena waa loo sameeyey dowladdii horeeto intaan burburka dhicin jirtay meelo badanoo saasa ayaa la sameeyey oo webiga keliya lagu hoostiisa laguma sidnayn jiinkiisa waxaa wax laga beeranaya meelo aada uga uga fog dabcan arrintii hadda ay kaan sheegayeen waa wax ku xiran oo webigaas waxaa saaran ilaa iyo dhowr iyo xireen baa saaran u baahan dib u hagaajin u baahan waxaa waxay u baahan taha webiga in carada laga saaray u baahan taha waxaa u baahan webiga meelo badan oo hadeertaan uu biyo shub biyo biyihii ka daynayo in la xiro si fiican loo xiro kanaalada waaweyn oo oo shaqeeya oo jira in la hagaajiyo kuwa cusub in la dhiso waxay noqon doontaa qeybta labaad bay noqon doontaa xukuumadda soomaaliyeedna maanta sida cid walba ay ka dheersan tahay hanti weyn oo hadda ay hayso oo maalgelintaasi ku samayn karta lama arko laakiin waxaa bilowday in wadahadal lala galo wadamada saaxiibka nala ah sidii arrintaasito loo fulin lahaa bilowgeedii baana lagu jiraa waxaan ilaahay aan ka baryeynaa in colaadana dalka ay ka dhammaato muddadaas oo ay noo suura gasho si degan in meel walba loo tegi karo hawlna looga qaban karo hadduu ilahay dhaao aad aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso
marka hore waan kusalaa salaamaya laanta afka soomaaliga ee v o a magacii waa cabdullaahi abutriika oo jooga puntland waxaan runtii salaamayaa wasiirka in badan waa kaga madaxeynaya waktigiisa runtii inoo horiya qaaliga waxaan doonayaa wasiirka inuu weydiiyo su-aal kusaabsan runtii xagga beeraha su-aashii waxay ku qursamaysaa mudane wasiir waxa weeyaan saa ognahay runtii waddanka waxaa ka jira kheyraad kheyraad aada u fara badan balse laakiin waxa inta badan runtii lagama faacidaysto teeda kalena teeda kalena waxaa jirta maxaan ku idhahdaaye waxa weeyaan xagga beeraha marka loo eego in ay runtii yar tahay xagga tayada beeraha marka ninka wasaared ahaan waxa weeyaan wasiirka maxaa kaga qorshaysan si runtii hadda loo taabageliyo ama runtii loo dabageliyo xagga dakliga runtii waxa weeyaan waddankeeda maxaan ku idhahdaa guud ahaan su-aasha waa midda koowaad weeyaan su-aasha labaad aan doonay inaan weydiin waxay noqonaysaa san waan ognahay guud ahaan wadanka runtii waxaa ka jira runtii waxaa ka jira waxaa dhibaato dhulka jirtay san ognahay runtii meelo badan baa runtii wax laga qorsaday ashabaab meelaha waxaa la sheegay inay ka jirto macluul aada u fara badan oo daran runtii dadka meesha garowta aysan heli karin cunal ama gaar la gaarsiin karin arrinta iyada maxaa idin kaga qorshaysan waa su-aashii labaad weeyaan wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi naga nagala soo xiriiray puntland wasiir waad maqlaysaa wa waa sax dabcan saan kuu sheegay hadeertaan waxaa waataanu sameygoodu aanu isku aadaadinay qorshihii istraatiijiyadeed ee saddexda sano oo aan rabno hadeertaan inaanu soo gunaanadno hadduu ilah yidhaahdo marka ramadaanka naga dhamaato hadduu ilah yidhaahdo lix bilood ka hor annaga waxaan joognay xamar baan joognay maanta wasaaradda waxay ku tallaabsatay barnaamij matalan laga hirgeliyey mashruucaanu ka hirgelinay jawhar oo kaleeta aanu ka hirgelinay oo biyihii soo ka tahay meelihii aanu ka xireenay waxaan kaloo wax ka qabanay kanaal weyn oo meesha yila waxaa hawshaasi ahayd mashruucii ugu horreeyey oo wasaaradda beeraha ay toos u fuliso muddo saddex iyo labaatan sanadooda waxayna ahayd wax runtii aada looga faa'iiday oo dadka reer jowhar maanta ay aada si fiican u xasuustaan intii aan joognay waxaa noo suuragalay inaanu oo sodonaas oo xagga amniga hagaagay mahadaayo marka inaan xataa ilaa iyo mahadaayo u gudubno waxaanu ka shaqaynay afgooyaanu ka bilownay markii dambeetana janala noo furantay aanu gaaray waxaan annaga dabcan hawsheenna ay tahay waxa wasaarad ahaan inaanu beeraleyda kaalmeyno si wax soo saarkii caqaladaha ka taagan meesha looga bixiyo dadkuna ay dib ugu noqdaan dhulkooda shacabkiina uu kor u kaco nolosha beeraleyda iyo ay guud ahaan ay hagaagto aad baad umahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya aan rabaa inaan soo geliyo wasiir qadka kadibna anoo su-aal ku weydiin doona su-aasha ugu dambeysa dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso
magacaygu waa ismaaciil muumin aadan ceel qode ee jooga gobolka hiiraan khaasatan beledweyne haddii aan wasiirka su-aal weydiiyo mudana wasiir waxaad og tahay gobolka hiiraan khaasatan degmada buulo borte muddo ka badan shan bilood ayay dawladda gacanteeda ku jirtaa haddana waxaa ka jira abaaro aada u ba-an macluul raashin la-aan iyadoo meeshii wax gaadiid ah iyo wax raashin ah iyo wax midna aysan soo gelin inta gacanta dawladda ku jirtina marna wax gargaar ah ama dawladdii ama hay-adihii gargaarka oo ay soo gaarsiiyeen ama tagayna aysan jirin oo go-doonna ku jirto dadkeedina macluul darteed mararka qaar xitaa haddii ay magaalada iskaga soo bixi lahaayeen ay wax gaadiid oo ugu soo baxaan aysan jirin oo wax gaadiid oo soo galay wax ka baxa midna aysan jirin dawladda maxay qorshe ah oo ay ugu tala gashay khaasatan wasiir wasiirada ku arrimahaas ku shaqada leh iyo ama gargaar ha noqoto ama wasiirka beeraha ha noqoto dhibaatooyinkaas iyo macluushaas aad ku badan dad qaar in badan oo ku dhimataa jirto raashinka meeshii gobolada kale inta la gadayo saddex jibaar ayaa lagu gadaa degmada buliburta iyadoo aysan tigi karin loor afka ka xiran oo raashin ah waxa ugu dhawo taga rubaxraba raashina magaalo dhan oo dhisan ayna tahay
wa wa waa gartay wa wa wa waa gartay isla sidii ayaan isleeyahay su-aalaha dhibaatada taagan iyo baahida jirtoon baa wax lagaa weydiinaya bal dhegeystaha waad maqlaysaa
ahay ismaaciil waad mahadsan tahay waa waxaan idinla qaybsanaynaa sa idinka idin haysa haduu ilaah yidhaahdana waxaa aan goordhow aan filaynaa in aad ka baxdaan waa run degmadiina keliya maahan waxaa jira dhowr degmo oo sidaas oo kaleeto maxaan ku rahdaa xanibaad ay u saaran tahay oo ganacsigii uu ka joogsaday xagga cunnadana dhib xoogle uu ka taagan yahay waxa aan filayaa in haddeertaan uu socdo qorshe ay hogaaminayaan maxaan ku rahdaa hay-adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaba oo qorshaha ugu weynna uu yahay sidii wax looga qaban lahaa arrintaas looga qaban lahaa taasina waxay dhinac kasoo gelaysaa hawshan hadda guddiga toddobada wasaaradooda ee loo xilsaaray marka waa sababtaa sababta ugu weyn oo hadda xukuumadda tan ay u dhistay guddigan gargaarka ay u dhistay oo la rabo in dalka laga badbaadiyo in uu uu ku noqdo xaaladii laba kun iyo kob iyo tobankii oo kaleeto inuu ku noqdo oo la arko dad tiro badan oo u geeriyooda abaartaasi darteeda xumada u geeriyooda jidadka ku dhinta qax iyo iyo iyo gala iyo dhib xoog laho caruurta iyo hoyooyinka soomaaliyeed ay ay maxaan ku dhahdaa ku dhibtoodaan aad baad umahadsan tahay wasiir su-aasha ugu dambeysa xaggeenna bal waxaad ka warantaa ma jirtaa tira cayiman oo aad isleedihiin dadka ku nool gobolada iyo dhibaatooyinka aad ka baqaysaan haddii cilada ay dhacdo ama ay abaarta dhacdo tirada dadka ay saameynayso o aad qiyaas ku samaysan ma jirtaa
wallahi waxaa jirta qiyaas ay soo saareen maxaan ku rahda hay-adaha qaramada midoobeed ee hawlahaasi ka shaqeeya tiradii ayaga ay sheegeen annagana dabcan haddaan bilaabenaa in aanu xogta ururino oo annagana dhinaceena aanu ka sheegno inaanu ayidno ama ama wax ku darno ama aanu dhahno intaasi waa waa intii la sheegay masalan marka goordhow aanu waa waajibaadka ugu horreeya guddiga ka saaran inuu xogta dhabta ah soo aruuriyo kana soo saaro baaska soo saaro arintaas
aada iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ka qeybgalkaagana waa kaaga mahad celinaynaa idinkaa mudan Okay.
gaadiga iyo dhegeystayaasha hadda waad mahadsantaha calool dhegaystayaal barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya martina uu ku ahaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed baafo oo ku sugan magaalada muqdisho intaa haynoo joogo intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo